madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada dhuusamareeb waxa uu ku qaabilay christian yang oo ah madaxa madaxa xuquuqul insaanka ee xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya kulankan ayaa diirada kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa galmudug iyo hay-adaha qaramada midoobey gaar ahaan dhinacyada la xiriira ilaalinta xuquuqda aadanaha taageerada bulshada nugul iyo horumarinta barnaamijyada xuquuqda aadanaha ee heer gobol iyo heer qaran madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu uga mahadceliyey qaramada midoobey kaalinta ay ku leedahay taageerada shacabka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada isaga oo xusay in xuquuqul insaanku uu yahay tiir muhiim ah oo ay dowladdu mudnaan siinayso dhankeeda christian yang ayaa ballan qaaday in xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya uu sii wadi doono garab istaagga dowlad goboleedka galmudug si loo hormariyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo adeegyada kala duwan ee bulshada waxaa kulankan sidoo kale qeyb ka ahaa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee galmudug oo dhankeedu ka hadashay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta dhinacyada iyada oo caddeysay in wasaaradda ay ka go-an tahay hirgelinta barnaamijyada lagu taageerayo xuquuqda haweenka iyo caruurta wasiirka ayaa kulanka kadib ka warbixisay waxyaabaha looga hadlay kulankaasi bismillahi raxmaan raxiim maanta madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay marwada u qaabilsan xafiiska qaramada midoobey arrimaha xuquuqul insaanka christian yang ayaa visit maanta noogu timid madaxweynaheenu meeshan ayuu ku qaabilay madaxtooyada waxaa laga wada hadlay arrimaha bini-aadanimada iyo maxaa la dhihi jiray xuquuqul insaanka iyo howlaha ka socda dowladda galmudug waxaa la isla meel dhigay in howlihii socday ay meesha kasii socdaan marka waxaan rajeyneynaa in wada shaqeyn fiican ayna dhex marto oo aan halkaas howlihii socday aan kasii wadno haddii ilaah karaale qaramada midoobey ayaa howlo kala duwan ka taageerta soomaaliya waxaana si gaar ah wasaaradda haweenku ay diiradda u saartaa arrimo ay ugu muhiimsan yihiin qoyska iyo xuquuqda aadanaha